kooxo muqalisiin ah ayaa waxay weerar ku qaadeen dad tahriibayaal ah oo saarnaa doon ku socdaalaysay badda dhexdeeda waxaana ay halkaasi ku dileen tiro dad ah halka ay kuwo kalena ku qasbeen inay doonta ka degaan oo ay dabaal oga baxaan badda xogaha ayaa waxa ay sheegayaan in ay biyaha badda ku hafteen ugu yaraan siddeed ruux oo ka mid ah dadka tahriibayaasha ah halka nolol iyo geeri toona lagu la'yahay laba iyo labaatan ruux oo kale waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa waxay sheegtay in dadkan ay qayb ka yihiin boqol iyo konton ruux oo saarnaa doonta la weeraray waxa ay sidoo kale hay-addu tilmaamtay in la badbaadiyey qaar ka mid ah dadkii soo dabaashay iminkana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaallo ku yaala dalka jabuuti in meydad laga helo xeebtan ayaan ahayn dhacdo cusub balse dhowr mar ayaa sidan oo kale xeebaha dhaca dalka jabuuti laga helay meydadka dad tahriibayaal ah oo kusii jeeday dalka yemen haddaba waddada xiriirisa jabuuti iyo yemen ayaa marin muhiima u ah tahriibayaasha ka taga bariga afrika iyagoo doonaya inay halkaas uga sii gudbaan waddamada khaliijka halka qaarkoodna ay uga sii gudbaan waddamo kale waxaana sannad walba dad lagu qiyaasay boqolaal kun ku safraan waddadan halista ah si kastaba dhimashada tirabeelka ah ee sida joogtada looga diiwaangeliyo tahriibayaasha ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sabab u yihiin shabakado gaar ah oo isbahaystay daabolana dadka ku safraya badda kuwaas oo adeegsada doonyo sharci darro ah oo aan tayeysnayn islamarkaana buuxdhaafiya xadka loogu talagalay inay qaadaan doomahaasi iyadoo mararka qaar dadkani si ku talagal ah looga tuuro doonyahaas isku soo wada duub oo culimmada ayaa sidoo kale dadka ku le-anaya badaha oo u badan dhallinyaro islamarkaana waalidiintii dhalay ay har iyo habeen u oynayaan waanaynaya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ka jira dalka sheegayna in waxaa dhalintaasi u horseedaya u bareeridda halaagaasi tahay amni darro iyo dilalka joogtada ah ee ay la kulmaan bulshada ku nool goobaha ay ka arrimiyaan maamuladaas iyo dowladda federaalka